bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti waacna wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka idinkuuga hayna waxaa ka mid ah lamaha amniga oo qabtay xashiish qiimihiisa oo hal milyan oo shilin lagu sheegay madaxweynaha dalka uu xambaliyo u diray oo radyahano kenyaan ah oo guul gaaray maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle wuxuu ku baaqay in loo gurmado dadka abaaruhu ay sida ba-an u saameeyeen ee deegaano kala duwan ku sugan magaalada gaalkacyana maanta waxaa lagu qabtay doorashada xildhibaano ka tirsan golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalk soomaaliya duhur wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar ka mida qodobada wararkayga ugu waaweyn waa duhurnimo axad ah taariikhduna waa lixda bisha saddexaad labada kun iyo labaatan iyo labo qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan kusoo dhawaada laamaha ammaanka ee deegaanka rubaye waa rabaaye ismaamul goboleedka kilifi ayaa gacanta ku dhigay nooca daroogada ee xashiishka loo garanayo ciidamada amniga ayaa qiimaha daroogada ay qabteen waxay ku sheegeen hal milyan sidoo kale daroogada ay ciidamadu qabteen ayaa lagu sheegay in ay gaaraysay sagaal boqol waa sagaal kun afar boqol iyo lixdan xirmo oo xashiisha gaari xamuul ah ee siday daroogadan ayaa shalay laga soo qabtay aagga ee loo yaqaano kokotoni ee ku teedsan wadada xiriirisa ismaamulada nairobi iyo mombasa taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska ee kilivi willi simba ayaa waxa uu warbaahinta kula hadlay saldhigga ciidamada booliiska ee rabaaye waxaana uu sheegay in booliiska ay ku guuleysteen inay qabtaan oo ay xiraan darawalkii gaariga xamuulka awaday oo markii hore isku dayay inuu ciidamada ka baxsado sidoo kale wuxuu xusay darawalka in la qabtay uuna sheegay dembiilayaal kale oo falkan ku lug lahaa islamarkaana ciidamada booliiska ay weli gacanta kusoo dhigin dadkaasi wuxuu intaa ku daray in howlgal xoogan uu ka socdo wadada islamarkaana gacanta ay kusoo dhigi doonaan dhammaan badacooyinka koontrabaanka ee loo kala gudbinayo ismaamul goboleedyada kala duwan ee wadanka darawalka gaariga xamuulka ah ayaa dhanka kalena lagu wadaa in maxkamadda lasoo taaga bari oo isniin ah si loogu soo ogo dacwad la xiriirta ganacsiga walxaha maanka dooriya magaalada mombasa ee gobolka xeebta ayaa lagu qabtay munaasabad abaalmarino lagu guddoonsiinayo hogaamiyaal kasoo jeeda guud ahaan ismaamulada kenya ay ka kooban tahay waxaana in ka badan toban xubnood oo ka mida siyaasiyiintaasi ay ahaayeen kuwa laga soo doortay gobolka waqooyi bari ismaamuladiisa maxamed cabdi bootaan ayaa dhammaystiraya xildhibaanka laga soo doorto waqooyiga mandera meja bashiir cabdulaahi oo isagu noqday xildhibaanka ugu wanaagsan ismaamul goboleedka mandheera sidoo kalena la doortay xildhibaanka dhinaca nabadgelyada ayaa waxa uu si gaara ula hadlay warbaahinta istaa maanta waxaan joognaa mombasa waxaana kasoo qaadanay arrin la dhahaa county gal awards ama meel oo lagu bixinayo bele sharaf oo dad kooban oo meel county walba ka imaaday oogaa in la sharfa alxamdulilah waan kasoo qayb qaadanay aniga keligeyna ma nihi dad badan aan kasoo qayb qaatay mandheera bay ka imaadeen wajeer bay ka imaadeen gaaris bay ka imaadeen xafaladdan waa xafaladii meel ugu weyneed oo dad badan oo ka imaada gobolka north eastern kasoo qayb gala bal sharafkana waa kala nuuc qof walbana wax bashayn baa la siinay alxamdulilah annagana waan kasoo qayb qaadanay khaasatan aniga bal sharafka lasiiyo waxaa waaye waxaan noqday ninka the best m p mandheera county iyo waxaa kaloo hadalanaysay peace and leadership champion kenya arrimaha ku xisaabsan ammaanka iyo midnimada iyo nabadgelyada alxamdulilah bal sharafkan waa bal sharaf dadkina soo doortay ayaa sharaf ku leh ayagaa mudun maxay ayagaa ma u shaqaynaynay shaqada aan qaban darteed annaga noola sharfay xildhibaanka laga soo doorto deegaanka faafi cabdikariim cusmaan oo noqday xildhibaanka ugu wanaagsan gobolka waqooyi bari ayaa isaguna waxa uu sheegay inay tahay muhiim in nabadgelyada laga shaqeeyo gobolka waqooyi bari xilli doorasho haatan la gelayo magacayga waxaa cabdikariim cusmaan waxaana xildhibaanka lasoo doortay fafi constituency oo gaarisa county ah waxaan ii sheegaa midda koowaad sanadka horena waxaa la siiyey the best member parliament gaarisa county maantana waxaan qaatay the best member parliament northeastern suu sheegay walaalkii bashiir amse meja bashiir horta midda koowaad waxaa muhiim ah nabadgelyada soomaalina soomaali waay ma kala aha marka meeshan waa wada degannahay ilahi waa soomaali naga dhigay haddana waxaan gelinaynaa xilli maaragtay doorasho ah waa la tartamayaa maxaa fiican doorashada horta walaalnimo in lagu tartamo wixii la caytamin wixii la dagaalamin dadka waa dad walaal oo dhashay qabiil in la iska daayo si uu sheegay xildhibaankii u horreeyey mandera north waxaan lagu siiyey bilad sharafka maanta la siinayo waa shaqadii aan qabanay dadka meesha tagan waa maqlayseen kulaa daay markay hadlaayeen maaragtay gaala awaardka nimanka bixinaya Bangia Haji, wherever you are, best nominated senator in Kenya. Chicago.
madaxda kale ee gobolka waqooyi bari kasoo jeeda ee abaalmarintan la guddoonsiiyey ayaa waxaa ka mid ah senata farxiye cali xaaji oo lasoo magacaabay ee kasoo jeeda ismaal goboleedka wajiya xildhibaanada kursiga haweenka ee ismaal goboleedka wajiya faadumo geedi cali xildhibaanka laga soo doorto bariga wajeer cabaas sheekh maxamed xildhibaanka laga soo doorto deegaanka koonfurta wajeer maxamuud maxamed omar xildhibaanka laga soo doorto deegaanka balambala cabdi shuuriye iyo weliba sidoo kale qaar ka mid ah golaha emciyada ee ismaamul goboleedyada mandheera wajiya gaarisa suleekha culbaali oo ah wasiiradda maaliyadda ee ismaamul goboleedka mandheera oo iyadan halkaasi abaalmarin loo guddoonsiiyey ayaa dareenkooda inoo muujisay alxamdulilah dadkii mandheer aan u shaqaynayni aan na soo cushe aan noo aqoonsaday inaan nahnay eh, dadka ugu wanaagsan oo magaaladaas ka shaqeeya marka insha allah waan kusii dadaalaynaa inaan si fiican ugu shaqayna waxaan meesha u joognaa waxay tahay in oo dadkii aan u shaqaynayna ay nagu qanacsan yihiin waanu ku dadaalaynaa insha allah abaalmarinta halkan lagu bixiyey maanta ayaa waxay ahayd tii ugu badnayd oo ay ka soo qayb galaan hogaamiyaal iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka waqooyi bari iyo tanariifa maxamed cabdi bootaan warbaahinta star magaalo xeebeedda mombasa madaxweynaha dalka uhuru kenyaata ayaa waxa uu ugu hambaliyey rikoorka ay ka jebiyeen marathonka adduunka ee tokyo oo radyahanada kenyaanka ah ee kala ah kibjooga iyo sidoo kale koskey qaab ciyaareed aada u wanaagsan ayay kusoo bandhigeen ciyaarta orodka adduunka ee tokyo iyagoona ee guul u horseeday kenya orodyahanka kibjooga ayaa waxa uu hadda ku guuleystay afar iyo toban tartanka marathonka adduun waa guud ahaan oo ay ku jiraan sagaal marathonka adduunka iyo laba olombikada halyeygan soddon iyo toddoba jirka ah ayaa isagoo u dabaaldegaya guushiisa nabad ku baaqay inkastoo xeryaha qaxootiga dhadhaab ay ka jiraan xaalado bini-aadanimo iyo caqabado shaqo la-aan ah haddana waxaa jira dad shaqaysta oo muruqooda maala maxamed baaruud xuseen ayaa warbixintan dhadhaab kasoo diray
kul karin xilibaa lagu daraa macsiraa lagu daraa marka waa cunaa cunto waaye markaad cunto kama gaajoonaysid waa nooc ka mida moos ka baxa beertan oo ku taalla xirada qaxootiga xagar dheer wuu fiican yahay mad kale saasuu kaga bedelan yahay wuuna ka sarreeya lacag ahaan haddii la qiimaan haddii la yaraan kan kale hadda saddex xaba labaatan waaye asaga xaba halkii xaba toban jilnaa la gadaa sugaan ku gadana daa-uud xuseen aadan waa maamulaha beertan waxaana weydiiyey waxa ku dhiirageliyey dadaalka ay geliyeen beertan ay ka baxaan dalaga qaybihiisa kala duwan waxaan oo kalifay inaanta dad badan oo shirka ayaan hayo oo gruub eh marka kaarka unxrtna siisay iyo raashinkaana siisay nagu filnaan waayey marka raashinku maadaama nagu filnaan waayey nagu yaraadi reerkii ilmihii waxa barashadood waa dabooli waaye marka markuu dabooli waayey waan danta nagu kaliftay inuu xooggeena beer ku tacbano beertaan tacbano xooggaana dhulkaan waxa kaga soo saarano marka noloshaana aan waxa kaga bedelno wuxuu sheegay inay soomaaliya ku soo barteen beerashada dhulka awal horeba dad qaxooti oo oo reer soomaaliya aan beeraley baan ahaan jirnay beer baan tacban jirnay beer ogon baan ahaan marka kanaalada idinka hadda aad arkaysaan annagaa samaysanay awal meeshan hor waxay tahay meel biyo maraan oo biyo iska fadhiisanayo dalagii haddii lagu abuuro biyo hadday imaadaan biyaha dilayo biyo markaa saasay tahay biyihii hadda kanaaladan aan u samaynay biyihii way galeen biyihii kanaaladii aa naga difacay hadda waa jeedaan mooskan iyo yaanyadan baamihan waxaad aa u jeertaa annagaa amuurnay gacantaan aa ku samaysanay nolol maalmeedkooda ayay ka helaan sida uu sheegay maasha allah lacagta aan ka helna ilmahan waxbarashadood iyo noloshan reerkan baxdiisa ayaan ayaan ku daboolnaa marka maasha allah qof hadda iska fadhiyo meel uu iska fadhiy cid raashin ka sugay hadda waan u dhaannaa waxaa jira dumar halkan shaqo abuur ka helay beera soo fadhi laaa qaadana kuwaan waa qaadanaya meesha balooqaa ku gadgadana saddex boqol afar boqol hadday qaado boqoli konton meelahaasoo ka hela waxaa ku bixina ilmaha bareefadka waa ka bixina shaqo ayaa sharaf leh waxay ku faraxsan yihiin wax soo saarkooda noloshan markii hore sidii ahayd iyo hadda farqi weyn aa u dhexeey maxaa yeelay markii hore qof meel uu iska fadhiyo hay-adda u n x r wixii garaanka yar oo ay siiso meel uu fadhiyo waxa ka sugaya ahayn hadda maadaama gacantaanada ilaahay baa maxaad iskale hadda gacantaana ku shaqaysanay dhulkaan qudaarta idaasan waxaan gacantaana ku soo saarnay marka alxamdulilah noloshan farqi weyn aa u dhexeey noloshan dhanka kale qaar ka mida dumarka ku dhaqan xiradan ayaa ganacsi ka sameeya dalaga ka soo baxa beertan
agaarkan aska gurtaa suuqa geystaa ilmahana oo kusaar iyo sokol ugu raadsidaabo aabbahood waa yeel ay mashaqeeyo meel ma aado saasaa ugu shaqaystaa maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab
ciidanka booliiska ee magaalada kakameega ayaa waxay baarayaan dhacdo la sheegay in haweeney soddon iyo laba sano jir ah ay ku dishay laba caruur oo ay dhashay oo da-dooda lagu kala sheegay toddobo iyo sidoo kale sagaal sano jir haweeneyda ayaa caruurteeda la sheegay inay sun siisay haweeneydan ayaa markii ay caruurta dishay kadib waxay isku dadeen iyaduna isdisho taasi oon u suuragelin dadka deegaanka ayaa sheegay in saakay ay warkan kusoo tooseen kadibna ciidamada booliiska ay ku wargeliyeen madaxa ciidanka booliiska ee bartamaha kakameega ayaa dhacdada xaqiijiyay wuxuuna sheegay in haweeneyda dishay caruurteeda xaaladeeda caafimaad lagula tacaalaya isbitaalka dhowaana lasoo taagi doono maxkamadda meydadka caruurta yaryar ayaa la geeyay qolka meydadka lagu keydiyo ee isbitaalka guud ee ismaamul goboleedka kakameega
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
iyadoo xiliyadii lasoo dhaafay magaalada jowhar ay gaarayeen boqolaal qoysas xoolo dhaqato ah oo abaarihii ay ka mariyeen xoolahoodii ayaa waxaa soo baxaya baaqyada la xiriira in dadkaasi gurmud loo fidiyo agaasimaha waaxda wacyigelin waa waaxda wacyigelinta ee wasaaradda diinta iyo awqaafta maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle waa cumar cabdulaahi maxamed ayaa baaq u diray cid kasta oo wax haysata maamulka hirshabeelle dowladda dhexe iyo sidoo kale hay-adaha wadanka ka howlgala
waxaan baaq u dirayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed inay isu gargaarto oo ay khayrka isu gargaaraan oo walaalka muslimka ee baahan walaalka wax haysta oo u gurmado gaar ahaan dadka ka soo jeedo deegaankan hirshabeelle ilaahay xoolaha u dhiibay ha joogaan gudaha dalka amaba ha joogaano dibadda waxaan leeyahay walaalayaal usoo gurmada walaalihiin way dhibaataysan yihiin xaaladdu adigu haddaad maanta qadaysay oo aad cashaysay birina aad quraacanaysid midaan intaba haysanin bal xanuun oo u dheeryahay waxaa la sheegayaa shuban biyood iyo calool xanuun iyo kaadidhiig dadki inay dareemayaan guud ahaan wasaaradaha arrinkaasi arrimahaasi qaabilsan ee wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda gargaarka inay si deg deg ah arrinkaasi wax ugu qabtaan iyagoo kaashanaya dowladda federaalka soomaaliya ilaahay subxaanahu wa tacaala annaga wuxuu naga dhigay dad muslim ah muslimkana inuu isgargaaro oo walaalkiisa dhibaataysan oo gacan siiyo waa arrin diinteenna inagu boorisay baaqaas ayaan leeyahay ummadda soomaaliyeed guud ahaan madaxda dalka iyo kuwa gobollada si deg deg e ha ugu gurmadaan indha gaara ha loo yeesho intii ay xaaladdu faraha ka bixin madaxweynihii hore ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan oo maanta loo diiday inuu u safro magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay lagana celiyey garoonka aadan cadde ee muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey is-hor istaaga lagu sameeyey safarkiisa shariif xasan oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay in is-hor istaaga maanta lagu sameeyey oo yahay mid uusan filaynin islamarkaana loo diiday diyaaradii u kiraysnayd in ay u duusho magaalada baydhaba wuxuu intaasi ku daray in safarkiisa magaalada baydhabo uu shalay u balse loo sheegay in aan wax diyaarad ahi ka bixi karin amana u bixi karin islamarkaana maanta markii uu isku dayay inuu duulo oo baydhabo aado loo diiday shariif xasan sheekh aadan ayaa sidoo kale wuxuu tilmaamay in madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen uu inkiray siduu hadalka u dhigay malaaqi beeshiisa oo ay lahaa saxiixa kursiga lambarkiisu yahay laba boqol lixdan iyo kow sidoo kale wuxuu tilmaamay inuu ka codsanayo inuu joojiyo waxa uu ku tilmaamay ficladan wanaagsanayn xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka somalilan oo warbaahinta kula hadlay hargeysa ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen qorshaha doorashada madaxtooyada somalilan oo qabanqaabadeeda ay guddigu wadaan mas-uuliyiinta ayaa waxay sheegeen in ay diiwaangelinta codbixiyaasha ka qeyb qaadanaya doorashada guud ee somalilan ay bilaaban doonto bisha shanaad ee mey ee nagu soo aadan ilaa iyo bisha toddobaad ee luuliyo ay socon doonto
kulankan wuxuu ku saabsanaa wuxuu daba socday kulan hore oo wakiilada xisbiyada iyo komishinka doorashooyinkan galeen arrimahana sidaa og tihiin waxaa laga hadlaa mar kastoo doorasha dhacdaba lootii laba doorasho hore inoo dhexeen wixii khaladaada lasoo ururiyey baa xisbiyadu wakiilada xisbiyadu u gudbiyeen komishinka fadhi hore iyaguna wixii ay ka qabeen ee arrinaa ayay soo bandhigeen maanta markaa waxaa la dalbaday kulan labaad oo ah ee isugu jira wakiilada xisbiyada ee task force sida dhow loo shaqeeyey iyo kuwa heer qaran oo ah gudoomiyaashii ayaa maanta iyaduna la qabtay marka laba arrin buu isugu jira oo ah wixii doorashooyinkii hore aynu dhacnay ama diiwaangelintii hore aynu dhacnay wixii khaladaada ka soo baxay in la xaliyo oo yacni la iska jaahil saaro oo kuwaan soo ururinay iyo in iska juwalka cusub ee diiwaangelinta ee bilaabi doonta wakhtiga ay bilaabaysa iyo goobahay ka bilaabaysa iyo eh, nambarka isdiiwaangeliya iyo sida dadka loo diiwaangelin jiray iyo kaadh bedelka iyo iska juwalkaa dhammaystiran buu ahaa marka labadaa qodob bay ahayd si qurux badan baa la isula la- laga dooday loo falanqeeyey hadday tahay wakiilada heer een, xisbiyada la shaqeeya een, muxuu ahaaye een, xisbiyada wakiilada ka socday hadday tahay madaxda heer qaran ee xisbiyada labaduba si dhow baa loo wada shaqeeyey waa laga dooday wixii la iska een, meel sugan baa la dhigay iska juwalkiina waa la isku raacay dabadeedna waxaa wixii kulanee dambe ee ee hawshaa doorashooyinkaana waxaa ka shaqayn doona wakiilada xisbiyada u gaarka ee komishinka la shaqeeya iyo komishinka doorashooyinka hawshaasna si wacan bay u socotaa diiwaangelintu wakhti bay bilaami doontaa wakhti bay dhammaan doontaa iska juwal baa lasoo dhigay maalin walba waxaa la qabanayo iska juwalka saa lagu socon doonaa wixii maanta ka dambeeya hawsha hadday tahay shaqaalaha iyo waxyaaba caynkaas ayaa sii bilaami doonaa laakiin hawshaas eh, diiwaangelintu waxay ku bila- waxay ku- waxay ku beegmi doontaa mey sida iska juwalku caddaynayo shir saacad iyo bar qaatay waxaa lagu soo afmeeray in diiwaangelintii dalka ka bilaabmi doonto hadduu ilaahay idhaahdo labadan bilood maarj iyo abril diyaargarow ay noqon doonto bisha shanaadna ay toos loo gelgeli doono hadduu ilaahay idhaahdo bilowgeeda diiwaangelintii doorashooyinka iyadoo lasoo afmeeri doono bisha toddobaad ama julaay markaa waxaa loo qalab qaatay oo shirkaa la iskula fahmay in diiwaangelintii dalka ka bilaabmata hadduu ilaahay idhaahdo si fiican baanu ku soo dhammaaday oo ku soo gabagaboobay iyo safkarad waxaan leeyahay ilaahay abaaraha haynaga soo jebiyo ilaahay abaaraha maanta dalkeenna iyo dadkeenna haysta ilaahay haynaga soo jebiyo
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duq magaalada muqdisho caasimada soomaaliya cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa waxa uu sheegay in maandooriyaha dhibaato weyn uu ku haya dadka ku nool magaalada muqdisho wuxuu tilmaamay in dhammaan degmooyinka gobolka banaadir laga isticmaalo maandooriyaha noocyadiisa kala duwan oo qaar dibadda lagu- laga keenay halka kuwo kalena gudaha wadanka lagu farsameeyey duqa muqdisho ayaa intaa ku dareeyay in la sameeyey ciidamo gaar ah oo la dagaalamo maandooriyaha kuwaasi oo taliyo looga dhigay taliyaha hogaanka anshaxa booliiska islamarkaana ay ka howlgeli doonaan sidii loola dagaalami lahaa dadka isticmaala maandooriyaha iyo kuwa ka ganacsada isagoo bulshada ugu baaqay inay howlgalkaasi ka qayb noqdaan gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa sheegay in xaafadaha qaar ee magaalada muqdisho ay ka soo saareen waxyaabaha maanka dooriya oo dhulka hoostiisa lagu aasay
maandooriyuhu sida aan ognahay waxyaabaha ugu badan ee amni darrada sababa ayuu kow ka yahay marka waxaa nolosha ugu muhiimsanina waa nabad marka in maandooriyihii uu sii kordhayo oo dhallinyaradii ay kusii faafayaan isticmaalka eh, maandooriyaha amnina aan rabno waa iskeeni weyse marka si amni loo helo oo bulsho caafimaad qabta loo helo oo dhallinyaro mustaqbal leh loo helo ayaan u aragnay inay lagama maarmaan tahay inaan u tabliiqino bulshada gobolka banaadir degmooyinkooda jooga degmo kasta bulshadeeda aan tagno sidaan oo kalena aan ugu sheegno khatarta ay daroogada isticmaalkeedu ay ku hayso bulshada waxaan filayaa inaad fiirsataan goobo badan oo ka mid ah gobolka banaadir oo la isugu keenay nuucyada kala duwan ee maandooriyaha hadday ahaan lahayd ee xashiishka khamriga dhoofiska lagu keeno ee midka macmalka oo calaqa loo yaqaano taabuugta tan la isku duraayo yacni nooc kasta oo ka mid ah maandooriyaha fagaarayaashaas ayaa la isugu keenayey lagu gubayey waxa igu yaabka badnaa waxay ahayd guri ay ku taalo warshad ma- yacni lagu sameeyo calaqa ayaa waxa yaala in ka badan soddon fuusto oo qaarkood dhulka ay ku jiraan fuustooyinkaas waxaa ka buuxay calaq waxaa kaloo yaala digsiyo waaweyn oo calaqa lagu kariyo oo tubooyin ay kasoo baxsan yihiin ku shubaya caagag mataqaana filtaro leh fuustooyinkii marka aan qaadnay oo waxaan lagu adkaaday kuwii dhulka ku jiray marka inaan booyad keenno oo booyadii looga dhuuqo ila dhulka waa laga soo saari waayey waa waa fuustooyin buuxa wa oo oo lagu shameeyey miteeyeen meesha inaan markaa fuusto yacni booyda uga dhuuqno oo markaas lasoo daadiyo sidaas loo soo qubo ayaa qasab noqotay taas macnaheedu waxa waaye yacni degmooyinka gobolka banaadir oo dhan ayaa laga isticmaalaa laakiin waa suuragal inay degmooyinku kusii kala badan yihiin warshadaha iyo fasaadka inay kusii kala badan yihiin waa suuragal guud ahaan marka arrintaas dhallinyaradii ayay saameyn ku yeelatay bulshadii saameyn ku yeelatay waxaan buux hadda lasoo dhaafay aan soo joognay ee hay-adaha amniga oo baaritaan ku sameynaya daroogada iyo waxyaabaha amni darrada keena ayaa waxay la kulmeen haweeney siddeetan iyo dhowr sano jirta oo gadaysa xashiish gadaysa baxashu inaysan fududayn oo meelaha lisa ay gaartay ayay ku tusinaysaa taasi waxaan aaminsanaha marka yani maadaama daroogadii iyo xashiishkii wixii oo dhan la kontaroolayo in haweeneydaas waayeelka ah kuwa dhallinyaraha oo waxaas ka shaqeeya ay ku luqaafeeyeen oo ay u dhiibeen oo la yidhi adigaan mataqaanaa waayeelo aan lagaa filayna adigu iibi in la yidhi oo ayay ila tahay aniga si kastaba ha ahaato bulshada maanta joogta waa dad da-aadeenna iyo kasii weyna iyo da-yar marka waxaa hadda u badan isticmaalka daroogadu waa da-yarta khataraha ay leeyihiin daroogada iyo saameynta ay ku keenayaan shakhsiga isticmaalana waata hadda dhakhtarka uu nooga sheekeynaya marka waa run agaasimaha wuxuu sheegay waxaa la yidhahdaa gacmo dahiran ayaa ayaa wax dahiray kuwa ka shaqaynaya la dagaalanka inayan ayagu saameyn ku lahayn oo ayagu ayan isticmaalin waa laga maarmaan arrintaas marka si looga miro dhaliyo oo looga gun gaaro waxaa loo magacaabay taliyaha halkan fadhiya oo hoggaanka anshaxa booliiska ah inuu arrintaas isaga iyo ciidan gaar ah oo loo sameeyey ayaa jira
magaalada waa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxaa ka socda maanta doorashada shan ka mid ah kuraasta golaha shacbiga kuwaasi oo deegaan doorashadoodu ay tahay maamulka galmudug kursiga koowaad ee lambarkiisu yahay saddex iyo toban oo horey ugu fadhiday maryan maxamed xuseen ayaa waxaa maanta loo doortay aadan cismaan xuseen oo ah wasiirka boostada iyo isgaarsiinta maamulka galmudug isagoo helay siddeetan iyo laba cod kursiga labaad ee boqol iyo labo ayaa waxaa mar kale ku guuleystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulistaawa ee dowlada federaalk soomaaliya xirsi aadan rooble kursigan horey waxaa ugu fadhiyey oo kursigan horey ugu fadhiyay kadib markii ay tanaasushay caasho xirsi maxamed oo iyaduna dadka taagan ka mid ahayd waxaana uu helay mas-uul kasoo baxay siddeetan iyo sideed cod waxaa maanta doorashadooda loo qorsheeyay inay gaalkacyo ka dhacdo kuraasta kale ah boqol iyo kow saddex iyo toban lixdan toddobi iyo toban iyo lambarka koowaad kuwaasi oo dhammaantood deegaan doorashadooda ay tahay maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug magaalada gaalkacyo ayaa aada amnigeeda loo adkeeyey waxaana sidoo kale maanta lasoo gabagabanaya dhammaan kuraastaas shanta ah qodobkaas ayaa wararka soomaaliya ugu dambeeya maxamed ka codsado qodobada caalamka mahadsanid faadimo haatan haddii aan ku bilaabo wararkii ugu dambeeyey dhankaasi iyo ruushka waxaa lagu soo waramayaa in ciidamada ruushka ay weli weerar ka geysanayaan meelaha muhiimka ee dalka ukrein ama dalka dariskale ah ukrein islamarkaana dagaalka labada xasaaradda u dhexeysa labada dowladood u galay maalinkii koo iyo tobnaad isla wararkaas ayaan dhegeystayaal ku guda jirnaa milatariga dalka ukrein ayaa ka digay in ciidamada ruushka ee duulaanka ku qaaday wadankaasi ay doonayaan inay qabsadaan biixireenka xarun koronto muhiim ah oo ku taalla koonfurta magaalada caasimadda ee kiyef warbixinaysaa ka soo saareen ciidamada qalabka side ee ukrein ayaa sheegay in ruushka ay qorsheynayaan in uu la wareego biixireenka korontada laga dhaliya ee kanif oo ku yaala meel boqol konton kilomitir koonfurta kiyef ka xigta webiga denipa ilaa iyo hadda ciidamada ruushka waxay burburiyeen weeraro waxay burburiyeen weerareen ama qabsadeen dhowr xarumood oo kaabayaasha tamarta oo ay ku jirta warshadda tamarta nucleer-ka ee ugu weyn yurub ee sabrasafiya oo ku taala magaalada enigo ee wadanka ukraine weli dhankaas weli wararka caalamka ayaynu ku guda jirnaa dhankaasi haddii aan eega wararkii wararka naga soo gaaraya deegaanka soomaalida ee etoobiya ayaa sheegaya qayladhaan qayladhaan dhanka abaaraha ee deegaanka soomaalida ayaa soo taraya iyadoo laga cabsi qabo in meelaha qaar dadka ay haraad ugu dhintaan waxaa sida tan kusoo waramayo siyaad bashuuc sane
xaalada abaara iyo biyola-aaneed ayaa aada uga taagan qaybo ka mid ah gobolada deegaanka soomaalida haba uga sii kala darnaadaane gobolada deegaanka soomaalida sida gobolka qorraxey jarar iyo sidoo kale gobolka shabeelle naqoob iyo sidoo kale erar goboladaasi oo ay si xawli ah abaarta ugu sii baahday muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka da-ayay deegaanka soomaalida qaybo ka mid ah roobab aada u yaryar kuwaasoo aanan wada gaarsiisnayn dhulka deegaanka soomaalida waxa ayna abaartu haatan kusii fidaysaa deegaanka soomaalidu iyadoo ay aada ugu leedeen xoolo badan sidoo kalena dad badan ay ku barakaceen dhanka magaalooyinka iyo sidoo kale tuulooyinka ay yagdegnaayeen laba boqol oo milyan ayaa khasnada dowladda gurmad degdeg ah lagu dhawaaqay in bulshada loogu gurmado isla markiiba waxaa la bilaabay biyodhaan oo waxa biyodhaan laga fulinaya meelaha ugu sii dardaranaya muhiimka ah iyadoo lagu xisaabtamaya resourcigeenna waxaa la bilaabay cuntadii dadka meelaha abaaruhu ay ugu sii darnaayeen in la gaarsiiyo cuntooyinka dadka iyadoo gurmadkaa uu socdo waxaa xidhiir lala sameeyey hay-ado kala duwan oo iyaguna faragelin ku samayn doono qaybtooda kaalintooda doorkooda ka ciyaari doono haddii alla idmo dhinaca abaaraha marka si guud gurmadkii waa lagu jiraa haddana dowladdu dadaal badan baa la sameeyey saad la socoteen kaabinaygu kolkii uu goday ku shiray la iclaamiyey abaaraha wixii ka dambeeyey tallaabooyin muhiima baa la qaaday abaaraha kusoo noqnoqda dhulka ay soomaalidu degta ayaa u baahan in lala yimaado maskax iyo hab fikir looga hortagayo abaartan si markii ay timaado dadku ay ugu gaashaantaan siyaad bashiicsanaysiyaad heersare idaacadda star f m ardisababa
waa hagaag dhegeystayaal isla wararka caalamka ayaynu ku guda jirnaa haddii aan dib ugu laabto khasaaradda ruushka iyo iyo ukrein u dhexeysa wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska gerard damian ayaa ku booriyey dowladda britain inay wax ka qabato sidii loo caawin lahay qaxootiga reer ukrein ee ku xayirin degada clays oo ka tirsan dalkaasi faransiiska dhankaasi wasaarad hay-adda caafimaadka adduunka ayaa bayaanay soo saartay ku sheegtay in xarumihii daryeelka caafimaadka ee ukrein la weeraray islamarkaana dhibaatooyin halkaasi laga geystay waxa uu sheegay in raade dowladda ruushka ay ku xadgudubtay shuruucda caalamiga waxaa sidaasi yiri agaasimaha wasaaradda aniraade agaasimaha hay-adda caafimaadka adduunka dor tedros adnin gabriyeysa